الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan ku jirnay sharaxii kitaabkii caqiidat raasiyayn masalat alqadar aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi baan ku jirnay waxaa muhiim inaan taabanno marka loo nisbeynayo sharka fi lqadar ila allahi subxaanahu wa tacaala waa biictibaari almaqduuri lahu qofka loo qadaray marka laga ega xaggiisa waa waa makhluuqa ama biictibaarihi taqdiiran min allah fahuwa khayrun liishtimaalihi cala alxikmati albaaliga xagga ilaahay marka laga ego afcaashiisa laakiin waa khayr oo kulli xikmad baaliga ayaa ku jirta sida macaasida oo kale soo ma arkaysid marka shar maxdiya ma wada ah dhan buu shar uga yahay qofku ku dhacay sharku laakiin xikmooyin kale ayaa ku jira oo khayr ah oo wanaag soo ma arkaysid marka masaladana intaasaan kaga gudbaynaa ayib masaladaas marka ku saabsan qadarka rumayntiisa ijmaaca weeye kitaabkii sunnada ku tusay ijmaaca saxaabada iyo salafkii ka dambeeyey muslimiinta ahlu sunnaha saasba ku tusaya qadarka inay rumaysan yihiin oo arkaanta asaasiga islaamku ay ka mid yahay ilaa uu nabigu yidhi calayh isalaatu wassalaam kullu shayin biqadar xata alcajzi waalkaysi shay kasta qadar buu ku dhacayaa xataa qofka inuu caajislow yahay iyo qofka inuu firfircoon yahay labadaba oo fii saxiixi muslim buu xadiiskaas ku sugan yahay cabdullahi ibni cumar imaamu newi wuxuu yidhi falcaajisu qad qudira cajsuhu waalkaysu qad qudira kaysuhu qofka caajilowga caajiskiisa waa lagu qadaray qofka firfircoonna firfircoonkiisa waa loo qadaray saas ayuu yidhi ayib marka masalatu lqadar nabiga caleyh salatu wasalaam wuxuu kaloo xadiis kale uu ku yidhi ma minkum min axadin ilaa waqad kutiba maqcaduhu min annaar wa maqcaduhu min aljanna qof idinka idinka mida ma jiro ilaa waa loo qoray meeshuu naarta ka degi lahaa ama jannadu ka degi lahaa labadaba saxaabadu waxay dhahan yaa rasuul allah afalaa natakilu calaa kitaabina wanadacu alcamal kitaabka naloo qoray saasa ma iska tala saarano shaqada ma iska dayno camalka cibaadada ma iska dayno qaala calayhi salatu rasuulku wuxuu yidhi icmalu wa kullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala qof kasta waxaa loo sahlay wixii loo abuuray yaa loo sahli kaasaa loo sahli amaa man kaana min ahli sacaada fa yuyasaru licamali ahli sacaada qofkii ahlu khayr iyo wanaag ilaahay u qoray dariiqaasaa loo sahli iyo camalka wanaagsan ee uu sacaadada ku gaadhayo wa amaa man kaana min ahli shaqaa qofkii ahlu shaqi ah oo xumaan low ah oo naarta ku dambaynayo xumaan qofkaana waxaa loo sahli halkaas fa yuyasaru licamali ahli shaqaawa dadkaas camalkooda ayaa loo sahlay uma qara'a rasuulku marka calai salatu salam wuxuu akhriyey fa amaa man actaa qofkii wax bixiya oo sadaqeeya waataqa ilaahay ka cabsada wasadaqa rumeeyana bilxusna yani kelimatu tawxiid ama qur'aanka iyo sunnada ama jannada iyo naarta yani inay qofkii taa rumeeya intaa waa lagu fasiraya fasanuyasiruhu lilyusraa waxaan u sahli doonaa tii fududayd aadaas suuradaasuu nabigu akhriyay alayh isalaatu wassalaam ama salafka aqwaashooda haddaan ku saabsan qur-aankii sunnada inta haddaan kaga gudubno ku saabsan macnaa qadarka haddaan wax ka taabanno waxaa ka mid ah qowlu cumar radia allahu canhu lamaa tucin cumar markii isagoo muslimiinta tukinaya salaada subax maaragtay abululu almajuusi uu tuurida ku dhiftay wuxuu yidhi wakaana amru llahi qadaran maqduuraa amarka ilaahi wuxuu ahaaday mid qadaran ayuu ahaaday qadaran maqduuran qadar la qadaray buu ahaday qadaran buu ahaaday maqduuran la qadaray xagga ilahi laga qadaray atharkaas hadalkaa cumar ibn khataab radia allahu canh waxaa wariyey cabdullaahi ibnu axmed baa kitaabkiisa asunna ku wariyey raqamkiisuna waa sideetan sideed boqol sagaashan iyo labo sideed boqol sagaashan iyo labo wey nambarkiisu ibnu cabaas wuxuu yidhi isaguna radia allahu canhuma alcajzu waalkaysu min alqadar nacam sida xadiis kusoo marna waay cajiska cajislownaa tahay iyo kaysu oo qofa fircoonnaa tahay min alqadar qadarkii ka mid tahay ayib asarkaas imaam albukhaari wuxuu ku wariyey kitaabkiisa fi khalqi afcaali ilcibaad ayuu ku wariyey safxada afartanaad ayib wuxuu kaloo yidhi cabdullahi ibnu cabaas ina arajula la yamshi fi suuq ninku suuq u dhex soconaya maanta ama caawa yani qofki suuq u dhex soconaya wa ina ismahu lafi lmawtaa magaciisa isagoo ku jiro kuwa dhintay yacni waktigu dhiman lahaabaa dhow macnaha kow isagoo iska socdo musaa isaga dhacaya waktigu dhamaadayba ama qarax baa ku dhacay ama gaari baa ku dhacay ama isaga wadnuu istaagay ama dhulgariir baa ku dhuftay ama biyo wahaa kada ayib isla kitaabkaan soo sheegnay cabdullaahi ibnu axmed ayaa kitaabkiisa ku wariyey nacam ayib alxusein ibnu cali radia allahu canhuma cali bn abi aalib wiilkiisii xuseen wuxuu yidhi rufica alkitaab wajafat alaqlaam wa umuurun taqdii fi kitaabin qad khalaa kitaabku waa la rafciyey qalinkiina waa ingegay umuurtu waxaa weeye tu ku xukuman oo lagu xukumay kitaab horey u horreeyey qad khala fi kitaabin qad khala nacam kitaab horreeyey sa ayuu yidhi maarata marka hadalkaas sidoo kale cabdullaahi ibnu axmed ayaa isagana wariyo kitaabkiisa sunna ku wariyey ayib taawus ibnu kaysaan raximahullah wuxuu yihi adragtu naasan min asxaabi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam yaquuluun kullu shayin biqadar waxaan soo gaadhay buu yidhi dad asxaabta rasuulka ka mid ah alayh isalaatu wassalaam taawus ibnu kaysaan waay kulligood waxay leeyihiin kullu shayin biqadar shay kasta qadar ilahi buu ku dhacaya saas ayay leeyihin saciid ibnu almusayib wuxuu yidhi raximahullah markii qadarka la weydiiyey maa qadara allahu fa huwa qadar wuxuu ilaahay horay u qadaray unba qadara sa ayuu yidhi asaguna asarkaana maartay waxaa wariyey macmar ibnu rashid kitaabkiisa aljaamic cabdirasaaqna musanafkiisa ayuu ku wariyey waa athar mashhuura oo maarta saxiixa saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi markuu ka hadlay qadarka yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi ilaa inuu kala xidho qalbiga iyo qofka qalbigiisa yaxuulu bayna almu'mini waalkaafir qofka mu'minkaa iyo qof gaalkao kala xidhaya wa bayna alkufri waaliimaan iimaanka iyo gaalnimadoo kala xidhaya saas ayuu yidhi macnaha qadar ilahi hore u dhacay weyu ka wadaa imaam shaafici imaam shaafici wuxuu yidhi maa shi'ta kaana wain lam asha wamaa shi'tu in lam tasha lam yakuni khalaqta alcibaada calaa maa calimta fafi lcilmi yajri alfataa walmusin calaa daa mananta wahada khadalt wahada acanta wadaa lam tucin faminhum shaqiyun waminhum saciid waminhum qabiixun waminhum xasan gabaygaana imaam shaafici ayaa iskale wuxuu yidhi maa shi'ta kaan ilaahu waxaad doonto unbaa ahaanay wa in lam asha anugu yaabana doonin wamaa shi'tu waxaan doono in lam tasha haddaad adugu doonin lam yakun ma ahaanay khalaqta alcibaada addoommadu waad abuurtay calaa maa calimta waxaad horay u ogaatay fa fi lcilmi yajri alfataa waalmusin cilmuu ku soconayaa cilmigaagii hore qofka yar waad ku qadartay iyo qofka weynba calaa daa midkaas mananta waad ku manaysatay wanaag iyo khayr iyo barwa wax walba wahaada khadalta kale waad hoojisay wahaada aacanta kan waad u kaalmaysay wadaa lam tucin kan maadan u kaalmaynin faminhum waxaa ka mid ah shaqiyun mid halaagsamay wa minhum saciidu mid liibaanay wa minhum qabiix mid xun wa minhum xasan mid yani fool xun mid qurux badan haakada ayaa ka mid ah ayuu yidhi wax walba oo qadar ilaahay sa ayuu yidhi imaam shaafici manaaqib shaafici oo imaam albayhaqi uu leeyahay maaragtay ayuu ku yaalla gabaygaas iyo kitaab la yidhaha alantiqaa fi fadaa'il athalaatha alaima alfuqaha oo ibnu cabdilbar uu leeyahay ayib imaam axmed wuxuu yidhi maaragtay min asunati allaazima alatii man taraka minha khaslatan lam yaqbalha walam yumin biha lam yakun min ahliha aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi oo kaan horey usoo marnay kitaabkiisa makaan akhrinayo usuul sunna lilimaami axmed wuxuu yidhi sunnada waxaa ka mid a laazimka ah oo qofkii ka taga hal hal qeyb oo ka mid ah isagoon aqbalin oon rumaynin ahlu sunnaha uusan ka mid noqonaynin aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih inaad rumayso qadarku in ila xaggiisa ka yimid khayrkii sharkiisaba wa tasdiiqu bilaxaadiisi fiih axaadiista ku soo aroortay inaad rumayso waliimaanu biha yacam ilaa an yuqaa ilaa ilaa yuqaalu allaa yuqaal lima walaa yani laa yuqaalu lima walaa wa kayf wax ictiraada kuma samayn kartid inama huwa tasdiiq waliimaanu biha saasuu yidhi waa uun rumayn iyo arti oo loo hogaansamayo ayib marka mas'alatulqadar culimadu saas ayay uga hadleen maraaxishaas afarta ah alcilmu waalkitaaba maaragtay ayaa walmashii'a waa maaragtay iyo maaragtay marka alkhalq oo maaragtay iyo iijaadkii in loo gudbay marka kadib maraaxishaasaa ka mid ah marka qadarka maraaxiista afarta ah inuu kolka hore cilmi uma alkitaaba uma almashii'a uma alkhalq afarta marxaladood inuu soo maray tafsiilka aan soo sheegnay waxaa muhiima halkan inaan ku darno intaynaan cashirkan ka bixin iraadadu waxay u qaybsantaa ama mashiicadu iraada diiniya oo maaragtay sharciya ama iraada sharciya dheh maaragtay oo ilaahay subxaana wa taala iraadiisa labaa loo qaybiyaa iraada caam ah iyo iraada sharciya ama mashii'a caama ama mashii'a sharciya waa isku mid midaa doonta isticmaal marka aliraada alcaama waxa weeye wax koonkan ka dhacaya ma jiraan oo ilahay usa doonin aliraada alkowniya la yidhahda ama aliraada alcaama ee la yidhahda ama mashii'a alcaama ee la yidhahda wax kasta oo ka dhacaya koonkan ilaahay baa subxaana doonay subxaana wa tacaala ama ilaahay markaa waxa ha jeclaado ama ise jeclaanin xataa macaasida nacam ama iraada sharciya oo diiniga ah waxa weeye waa ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala waa shay uu ilaahay jecel yahay waana shay ilaahay amray inay dhacdana way dhici kartaa oo qofkii uu sameeyey makhluuq ahaa la amray inuusan iraadadii ayna sidii ilaahay u amray u dhicinna way dhici kartaa oo ilahay baa khiyaarka dadka siiyey subxaanahu wa tacaala muusan ku ijbaarinin waana taata qofka lagu xisaabinayo maalinta qiyaamada marka labadaas hadday kaa iska darmatood ku rafaadaysa qur-aankana iyo sunnadan labada ku soo arooreen marka waa inaad fahamtaa iraadada laga hadlayo ma tii kawniga ahayd ba mise waa tii sharciga mar walba ta sharciga ilahay wuu jecel yahay yani ilahayba waxaasuu doonay waxaasuu rabaa wuu jecel yahay ama iraada alkowniya mid uu jecel yahay mid uu jecel labada way tahay laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala saa doonay mashii'adiisa caamka ah ee cilmigiisa ku tacalluqda ama ereyadiisa caamka cilmigiisa ku tacalluqda ayay ku tacalluqdaa midaasi ama midan sharciga ah dee amarka iyo nahyigiisay ku tacalluqdaa subxaanahu wa tacaala ayib ayib marka aliraada alsharciya waaliraada alkowniya ayaa la yidhahdaa مم. الإرادة الشرعية ما أمر الله به من الأعمال الصالحة وي. وأعماشه إلهي أمره wanaagsan daalka marka gaalka iyo faajirka iyo munaafiqi way caaseen arrintaas marka waa iraada sharciya diiniya ayaa la yidhahdaa ilahna waa jecel yahay raallina wuu ka yahay inay dhacdana waa dhic- inay dhacdana waa dhici karta inaysan dhicinna waa dhici karta ama iraada alkawniya waa shay kastoo ilahay inuu qadaray subxaana wa tacaala waxaan ilaahay qadarina ma dhacayaan xataa macaasida nacam nacam ayib ayib Eh, masaladaas intaa haddaan kaga gudubno ku saabsan eh, qadarka waxaan u gudbaynaa masalada afraad oo ay culammadu kaga hadli doonaan alkhulafaa alraashiduun almahdiyuun eh, khulafaa raashidiinta ayay ka- masalada ku xigtaan kaga hadli doonaa insha allah iyo siday u kala fadli badan yihiin wallahu aclam wsala allahu wsalam calaa nabiyina maxamed والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك